بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة ودين الله الله دينكيس fi lardi dhulka dhexdiisa iyo wasamaa'i samada dhexdeedaba waaxidun halley waaye wa huwa diinka alla diin lislaami islaamka diinkiisii waaye qaala allaahu alla wuxuu dhahay tacaala sareeye inna addiina diinka almaqbuula la aqbalaayo cinda allaahi alla agtiisii lagu aqbalaayo alislaamu waaye islaamnimo waaye waqaala ilaahi wuu dhahay tacaala sareeye waradiitu waan raalla noqday lakum idinku alislaama islaamnimo diinan xagga diinka ahaan wa huwa diinka islaamka bayna alquluwi xadgudub iyo wataqsiiri gaboodfal ayaa u dhaxeeya gaabiin waay wa bayna atashbiihi iyo taciili ayuu u dhaxeeyaa wa bayna aljabri waalqadari ayuu u dhaxeeyaa wa bayna almni waaliyaasi ayuu u dhaxeeyaa fahaada kan diinunaa diinkeeni waaye iyo wa ictiqaadunaa ictiqaadkeeni waaye daahiran haaluu yahay mid muuqdo wa baatinan haaluu yahay mid qarsoon wa naxnu anaku bura'aa'un beri ayaan ka nahay ilallaahi alla xaggiisa beri u nahay min kulli man qof kasta xaggiisa beri ka nahay khalafa huwa manka aladii kii khilaafay dakarna aan soo sheegnay humaaga wa bayannaa aan soo caddaynay humaaga wanasalu llaha ilaahay waxaan weydiisanaynaa tacaala sareeye an yuhabbitanaa in nagu sugo cala aliimaani iimaanka dushiisii nagu sugo wayakhtima ku khatimo lana anaga bihi biliimaani iimaanka nagu khatimo waay oo khaatimada noo wanaajiyo wayacsimanaa in naga ilaaliyo allah min alahwaa'i ahwaada xaggoodii iyo walaaraa'i aara'da xaggeedii aara'daasoo almutafarigati kala daduwan oo kala tagsan iyo walmadaahibi madaahibtii xaggooda madaahibtaasoo alradiyati liidato oo hoosayso mithla almushabbihati oo kale waalmuctasilati oo kale waاljahmiyati oo kale waaljabriyati oo kale waalqadariyati oo kale iyo wagayrihim intaas keyrkoodii oo kale waay oo min aladiina kuwii ah khaalafuu kuwii ka mida waay khaalafuu khilaafay assunnata sunnada iyo waljamaacati waljamaacata jamaacada waay waxaalafuu oo ku dhacay oo galay adalaalata baadinimo ku heshiyey oo isku urursaday waay wanaxnu anaka minhum kuwaas haggoodii baraaun bura'aa-un beryan kan ahay wahum ayaga cindanaa agtayni dulaalun waa kuwa baadi ah oo lumay waay wa ardiyaa-u kuwa liito waay wabillaahi alla qabashadiisii ayaa alcismatu ilaalinta ahaatay alla ayaa keligiisi dad ilaalinaya watawfiiqu waafajinta waay musanifku raxmat ullaahi calayhi wuxuu leeyahay wa diin ullaahi ilaahay diinkiisu fil ardi dhulka dhexdiisii iyo wasamaa'i samada xaggeedaba ama samada dhexdeedaba waaxidun halle diinka ilaahay waa hal ama samada gudaheeda ha ahaado ama dhulka gudihii gudaheeda ha ahaadee diinka alle waa hal wa diinullah ilaahay diinkiisii fi lardi dhulka dhexdiisa iyo wasamaa'i samada gudaheedaba waaxidun lay waaye hal lay waaye musanifku warkan wuxuu ku radinayaa qolo maa min jumla ma jirto kitaabkan ilaa qola lagu radinayaa horey usoo sheegnay wuxuu ku radinayaa cala aladiina yaquuluuna ina lishariicati ظaahiran wa baطina cala aladiina kuwii ayuu ku radinayaa yaquuluuna dhahayaan ina lishariicati shareecada ظaahiran wa baطinan ayay leedahay shareecadu waxay leedahay daahir iyo baطin وأن أهل الأرض لهم دين وأهل السماء لهم دين آخر حلين وأن أهل الأرض ضدك دولك جوغو لهم دين دولك ضدك جوغان دين إليه هيا وأهل السماء لهم دين آخر أيغن الدين كلا إليهين ضدك ساس دهيانا كردينيا ويزعمون شيغيان أن من وصل إلى رتبة معينة ترقى من دين أهل الأرض إلى دين أهل السماء ويزعمون شيغيان زعمي وي ويزعمون شيغيان أن من وصل قفكي جاره أن من وصل قفكي جاره ilaa rutbatin mucayana derjo gaar ah derjo oo gaar ah qofkii gaaro taraqaa wuxuu fuulayaa wuxuu ka fuulayaa oo ka kor noqonayaa min diini ahli اlardi dadka dhulka joogaan diinkoodii waa ka sara maraya waa ka kor noqonayaa ilaa diini ahli samaa dadka samada joogaan diinkooda xaggiisa oo kor noqonaya qolada saas dhahaysa ayaa kordhin cilmiga daahir uu leeyahay baatin waa leeyahay cilmiga daahirkaa dhulka dadkiisa looga talagalay masaakiinta ah cilmigana he baatinka ana samaawooyinka dadkooda looga looga talagalay waa qarsoon yahay qofkii darajadaasi darajadaas gaadhona dhulka wixii lagu xukumaaya oo diinkii waa ka baxayaa wuxuu galayaa gaarayaa kii samada hee yaqiinuu gaaray wax laga rabo marka ma laha allixiisa ku xidhan yahay hee ilaahya toos waxa ugu qaadana kaas baabkiisii gaar waay qolada dhahayso ayuu ku radiinaya wuxuu leeyahay wa diin ullaahi fi lardi wasamaa'i waaxidun waay qol badilo kaasna sooma qoladaasi ayuu ku radinayaa wahuwa diinka isla diin diinka alle diinulislaami islaamka diinkiisii waaye diinka islaamka waay diin kale ma aha ilaahay diinkiisi waa diinulislaam diinulislaam yuطlaqu calaa macnayayni diinka islaamka waxaa lagu cidlaagaa laba macno diinulislaami yuطlaqu calaa macnayayni laba macno ayaa lagu idlaaqaa الأول التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة وهو يشمل أديان جميع الأنبياء وهو يشمل أم يشمل إيه أديان جميع الأنبياء nabiyaasha oo dhan diinkoodii waa jamcinaya markaas markii la yidhahdo maxay lahay kulligooda maxay dadka ugu yeerayeen tawxiid aluluhiya sama wahada yashmalu adyaana jamiic alambiyaa athaani midka labaadna alladii addiin alladii bucita bihi muxamadu sala allahu alayh waali wasalam addiin alladii bucita bihi muxamadu sala allahu alayh wasalama بما يشمل الأصول والفروع بما يشمل مع ما يشمل الفروع الأصول والفروع على وضع بما يشمل الأصول والفروع لبدا سيبه إلهي دين كي سوى لغة الله ودين الإسلام ده دين الإسلام ولغة الله قال الله إليه وحده تعالى سريا إن الدين دينك المقبول وي oo la aqbalaayo waay diinka la aqbalaayo cinda allaahi ilaahay agtiisii lagu aqbalaayo alislaamu waaye wax kale ma ah waay islaam waay ilaahay agtiisii diinka lagu aqbalaayo oo raalli lagu noqonayo dadkiisiina hee ilaahay jeclaanayo waa alislaam waay wixii kaasaan ahayn ilaahay ma aqbalaayo soo ma waman yabtaqi غayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhasiriin lagama yeelaayo waqaala ilahi wuxuu taala saray waradiitu araala noqday lakum idinka alislaama islaamka ee raalli idinkula noqday anig diinan xagga diin ahaan diin ahaan waxa raalli idinku lahay ku ahay diinka islaamka ilaahay camalka waa ku raalli noqdaa qofka naftirkiisiina waa ku raalli noqdaa sifatu ridaa waay ilaahay tabaaraka wa taala loo sugaayo waayahay waradiitu lakum alislaama diina wahuwa diinka alle bayna alguluwi guluw iyo wataqsiiri way bayna alguluwi xadgudub iyo wataqsiiri gaabiin ayuu u dhaxeeyaa waa mutawasid waay isaga ummaddan ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay ku sifeeye ay tahay wasata wakadalika jacalnaakum ummatan wasat waa wasat diinkan marka guluwana ma aqbalayo taqsiirna ma aqbalayo waa wasat waa hee mid wasat ah waaye diin oo wasat ah waaye guluw maxaa laga wadaa alguluw huwa ziyaadatu fi shariicati waaye guluwsiis waxaa laga wadaa aziyaadatu fi shariica shareecada in wax lagu daro la ziyaadiyo ayaa la yidhahdaa shareecada in lagu dhaqmo ma aha guluw laakiin wax lagu daro waaye wax iyada dad farin hee in la sameeyo waaye alguluw huwa aziyaadatu fi shariicati ayaa laga wadaa aziyaadatu fi shariica iyo wataqsiiru gaboodfal waxaa laga wadaa gaabiin waay taqsiirun waxaa la yidhahdaa tarku lcamali bibacdi axkaami shariica waay ataqsiiru huwa tarku lcamali camal in laga tago bibacdi axkaami shariicati shareecada axkaamteeda qaar in laga tago way ku dhaqankeed qaar la qaato qaarna hee laga tago taqsiir waay idan labadaas u dhexeeya diinka islaamka oo bayna alguluwi wataqsiir wuxuu rabaa meesha islaamku waxyaabaha u dhaxeeya ayuu rabaa kan waa kii koowaad waay marka koowaad muxuu dhahayaa bayna alguluwi wataqsiir wa bayna atashbiihi waataciil waay wa bayna atashbiihi tashbiihi iyo wataciili ayuu udhaxeeyaa tashbiih iyo taciil ayuu udhaxeeyaa tashbiih meeshan waxaa laga wadaa تمثيل الخالق بالمخلوق وجعلهما على درجة واحدة في الأسماء والصفات صوما هو صوما تعطيل هنا ميشا وحلقة وضع هو تمثيل الخالق بالمخلوق تمثيل الخالق بالمخلوق وجعلهما ايه على درجة واحدة في الأسماء والصفات في الأسماء والصفات iyo watacdiili tacdiil ayaa u dhexeeya labadaas u dhexeeya tacdiil maxaa way ibqaaw lasmaa'i ama tacdiil maxaa way nafyu lasmaa'i wasifaat way nafyu lasmaa'i wasifaat atacdiil meesha maa laga wadaa sagna nafyu lasmaa'i wasifaat labadaas u dhexeeya وبين التشبيه والتعطيل يوضحي وبين الجبر والقدر إيه ده ده نمد اللباب وي مرك تيس ده وطنا وبين الجبر والقدر جبر إيو قدر أيو يا الجبر مأخوذ من الإجبار فما وقسمينه يقفوا الجبر ومأخوذ من الإجبار إجبار ما هو قسبيد واي waa qasbinya qofkaan wax allaal waa isagoo awooddiisii ku samayn kara malaha waa qasbinya waan waa sameeyey qadarna ضده soo maa ضد اljabri way walqadar waa ضد اljabri idan labadaasiin waa u dhaxeeyaa ilaahay diinkiisii wa bayna almni waliyaasiin waa u dhaxeeyaa wa bayna almni hee aamin noqosho beenkeedii iyo waliyaasi quusasho xaggeeda ayuu u dhaxeeyaa almnu min makri illaahi iyo walya'su min raxmat illaahi wa intaasuu u dhaxeeya almnu min makri illaah iyo walya'su min raxmat illaah labadaas u dhexeeya adiladeedna horey u soo maray soo ma fahaadaa kan marka afar uu sheegay msa wasata u sheegay afar soo ma bayn ataqsir bayn alghuluwi altaqsiri bayn altashbiih waltacdiil bayn aljabri walqadari wa bayn alamni walyaas afar intaana lagu dhexdooda lagu socdaa la rabaa diinka islaamka waa saas in wax shareecada lagu darana lama ogolo wax lagana gusaamin lama ogolo sidaasi ilaahay diinkiisii waay diinkii nebi moxamed waa kaas diinkii salafka waa kaas fahaadaa kan la soo sheegay kee waay haadaa marka anti laga soo bilaa kitabka awelkiisa ilaan laga soo gaarayo waay mishaaru ilahi meeshaas ku dhaca fahaadaa madakuurkii la soo sheegay diinunaa diinkeeni waaye ama dhexdhexaadnimadan diinkeeni kan waay waa dhihi kartaa fahaadaa kan diinunaa diinkeeni waay waa ictiqaadunaa ictiqaadkeeni waay ظaahiran wa baatinanba ظaahiran iyo wa baatinan diinkeeni waa kan waay kan uu dhahay ya diinkeeni kan waaye ayuu dhahay ahlu sunnaha sidoodii diinkoodii hee ma qariyaan wax la qarinaayo hee ma aha diinkooda daahirkiisi iyo baatinkiisi labadaba dadku ay u sheegayaan waxa hoos hee lagu qaqarinaayo caamada iyo dadka meelahaasi joojooga laga qarinaayo dadka khaaska akili ee loo sheegaayo ma aha dacwada diinkooda dadka ugu yeerayaan dadki waa u siman yihiin daahiran iyo wa baatinan waa u caddaynayaan wixii aan qabno waxaan wixii aan soo sheegnay intaana aaminsannahay waxa kale noo qarsan hee ma laha qaataba niman yahow ahlubida laakiin saas maaha hee koru dadku waxay tutusayaan hoosna ee waxa kale lagu wadaa ya taasna sax ma aha fahaadaa kan diinunaa diinkeenii waaye waictiqaadunaa ictiqaadkeeni waaye ظaahiran iyo wa baatinan antaba waaye wanaxnu anaku buu leeyahay musanifka bura'aa'un beri ayaan ka nahay ila allah ilaahay xaggiisa ayaana beri u nahay min kulli man qof kasto xaggiisa khalafa khilaafay alladii midkii oo dakarnaahu aan soo sheegnay qofkii khilaafay beriankanahay wa bayannaahu aan soo caddaynay hee qof allaala qofkii khilaafay maxaan ka nahay beri aan ka nahay buu dhahay sa raxmatullahi calayh laakiin waxbaa laga soo reeba soo ma wixii isaga soo sheegay masariifka wax qalad ah kuma jirin waa ku jiri waxbaa laga soo baraarujiyey so- lagu qabsaday soomaali sunna ku qabsadeen waxaad odhanaysaa marka ilaa fi ma khalafa fiihi muctaqada salaf istitnaaasa gelinaysa ilaa fi ma khalafa fiihi muctaqada salafi kalqowli fi liimaani kalqowli fi liimaan taas ay ugu muuqusho badnayd inta kale he hoogaho noocma waa loo cudur daaraya laakiin taas toos ayaa looga qabsaday musanif soo maha waayahay markin waxaan odhanaynaa ilaa fii ma kii dhexdiisi mooyaane khaalafa musanifka ku khilaafay fiihi ma dhexdiisi muctaqada salafi ku khilaafay sidka alqowli fi liimaani iimaanka ahlu sunnaha tacriifka markay tacriifinayaan sidii asaga sheegay waa ka bedelanyi soo ma waxbaa ka maqan haaf way saas laakiinna waa ku khilaafaynaa wa muhiimaddu wixii ahlu sunnaha khilaafkoodii ah lagu qabsaday waa laga soo reebayaa ama anti kale saas waay qofki intaas khilaafo muctaqadka ahlu sunna khilaafa hee berya lagu noqonaa ahlu bidc berya lagu noqonaa soo ma ictiqaad ahaan berya loogu noqonaa camal ahaan berya lagu noqonaya sideedaba in wixii wadada fiican khilaafsan aad beri ka noqoto waajiba kugu tahay soo maa waajib waay ونسأل الله إلهي أن ويديسنينا تعالى سرايا أن يثبتنا إن نغصه على الإيمان إيمان كدوشيسي نغصه يا إلهي ويديسنينا ما هي يقول كدي إلهي هي أن كالم ويديسنين وهكو دعيا ب- ضلال ضلال كو دعيا قفكو هل لقيا با صباح دي هراء السقو في عنا قلبت هي إنو هلابو قلبت السقو في عن صباح دي inuu hallaabo sidii nebiga calayhi salaatu salaam u dhahay ee baadiruu bilacmaal fitanan ka qidaci leyli lmadlimi yusbixu rajulu mu'mina wayumsi kaafira aw yumsi mu'minan wayusbixu kaafira yabiicu diinahu bicaradin min addunya hadiidka macruufka ah marka ilaahay kaalmadiisii marna marna kama maaran kartid midda kale meeshan waxaa laga dareemaya waxa la yidhahdo baraacatul ikhtitaam براعة وسد حقيبات وي براعة الاستهلال برا... براعة المطلب هي براعة الاختتام ها براعة الاختتام ها س... س... سوف فهمنا ها ها ها دعوين iyo qaabkitaabkii inuu dhammaaday alfaad tusinayso ee laga fahmaa baraacatul ikhtitaam ayadhahda marka istihlaalna kitaabka bila kitaabka he mawduucu ku saabsan yahay inuu rabo inuu ka hadlo ayaa muqadimada ku sheegaya alfaad tusinaysa sooma matlabna kitaabka ammaantiisu inuu ammaansan yahay kitaab fiican uu yahay alfaad oo tusinaya soo kaansanaya matlab la yidhahdana idan baraatu iktitaam waa gebagabadee barcadeedii waa ونسأل الله إلهي وعن ويديسنين تعالى سري يثبتنا إن نغسو على الإيمان إيمان كدوشيس نغسو ويختما كختم لنا عنك به بالإيمان إنه ختم خاتمو ناكسن واي قفك مرول بالله هي إيو خاتم في عن ويديسنا إنما الأعمال بالخواتيم موغا قفك يودا بين دانو markaas ilaahay inuu ku xirnaado qalbigiisii ku xirnaado waay markaas ayaa caqiidadiisii fiican tahay keligeeda ma itikaalaayo sunniyo markaasuu yahay ma ictikaalayo caaqibadiisii wixii ku dambayn doonto ma yaqaana ninkan soo ma idan inuu isdhiibo waa ilahay haggiisa isu dhiibo in badan ayaa he caqiidadoodii fiican tahay ku dhintay khaatimuhumo ilahay aan ka magan galnay soo ma halis way marka ilahay wax badan in loo khushuco waay oo loo khuduco wayaktima iyo huwa alla inuu ku khatimo lana anaga bihi biliimaani iimaanka nagu khatimo ayaan weydiisanaynaa oo wayacasimana naga ilaaliyo asaga wax ilaalinaya allah almacsuumu من عصم الله هو ده النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم والمعصوم من عصم الله قفك إلهي دوري قف دور سنة إلهي يعني إنه وحنك ويديسنا إنه دوره ساسو الجدا ويعصم هو علينا دورنا أنا أنا إلاليو من من الأهواء أهواء ذو هو ذا أهواء ذا سؤال مختلفة إسخلاف سن إنك إلاليو maxaa dhahay haw hadday timaado ikhtilaafna waa dhaca soo ma sideedana bidcana waxay ka dhalataa hawo albidacu hee tansha'u min alahwaa'i ayaa la yidhahdaa bidca waxay ka dhalataa hawo bes albidacu albidacu bidcooyinka tansha'u way dhalataa min alahwaa'i ahwaa'da ayay ku dhalataa xaggoodii waay idan ahwa'dan ilaahu kaa magan galaynaa waay ilaahay inaga ilaaliyo ahwa'da ayaan weydiisanaynaa waay iyo walaaaraa'i aara'da almutafariqati kala tagsan aara'da hee kala tagsanna in naga ilaaliyo aaraa' waa jamcu ra'yin walmuraaduhu walmuraadu hunaana alqowlu غير المستند على دليل شرعي للرياضة رأى ميشان والمراد هنا ميشان وحلق ولا القول هذا هذا الكاس غير المستند أن كتير سنين على دليل شرعي رأي الدليل شرعي أن كتير سنين على وضع تاس أيان كم كان كلنا إلهي هو والآراء آراء دين يقبض بعد آراء صلى المتفرقة كلا دون إيوى المذاهب مذهبوين أو الردية ليدة واي إيوى المذاهب مذاهب أو aradiyati oo liidato waay oo hoosayso khilaafsan kitaabka iyo sunnada le laga wadaa madhab kastoo kitaab iyo sunno khilaafsan aan ku dhisnayn eber waay caqli ku dhisan caqli waay madaahib caqli ah hadduu ula jeeda meeshaan madaahib oo caqli ah sada tusaale u bixiyey qoladaasi hee mithla almushabbihati oo kale waalmuctasilati oo kale waljahmiyati oo kale waljabriyati oo kale walqadariyati oo kale intaas wa kuwaas oo kale muxuu ku sheegay usuul lbidci waay kuwan usuul albidca bidcooyinka usuushooda intaan le waay intaana ka mid yihin intaan waxay ka mid yihin usuul lbidca usuul lbidca waay meeshana ka soo baxaysa ya meeshaas ayaa ka soo baxaysa qolooyinkan qolo hore oo mar hore oo horeeyeen waaye ma jiraan qola hadda dembe oo casrigeenie ma la helayaa oo khilaafsan madhabkii salaf waafaqsan qoladaan madhabkooda way jiraan soo ma way buuxaan way dhooban yihiin ashaacirada madhabkood muxuu yahay murji'a soo ma irjaa waay irjaa waay shiicidii raafidadana muctasiliyo hee way ku buuxaan jahmiyo way ku jiraan idan mar walbo fii casri kasto bidco kasto hadda yaallo ama hadda taallo waxaa laga soo qaatay kuwii hore bidcooyinkoodii waay meel kale ma aha meeshaasa laga soo qaatay bidco kasto hadda jirto hadda taallo meel taallo ama lagu dhaqmaayo mesh me meel lagu samaynaayo ma jirto ilaa hee kuwii hore haggeeda ka timaaday idan waa la iska ilaalinaya marka iyo wakayrihim intaas keyrkood intan keligeeda maahane way badan yihiin usuululbidca hee iyo madaahibta liidato iyo araa'da tale kaladuduwan iyo ahwa'da iskhilaafsan intaas keyrkoodiba ayaa ka mid ah ilahay ka magan gelayna waay in nooga ilaaliyo naga ilaaliyo oo min aladiina kuwii ka mid a khaalafuu ee khilaafeen assunnata sunnada dariiqada saxda iyo waljamaacada iyo jamaacada waay jamaacada hee khilaafeen waxaalafuu hee isku xisbaysteen isku urursadeen ama ku dhaceen dalalata xaalafuu min alxilfi waay isbahaysi gaashambuur ka dhigteen waay ku ururay waxaalafuu isxisbahaystay waxaalafuu isbahaystay ama ku dhacay addalalata baadinimo baadinimo isku isbahaystay oo baadanimo ku dhace wanaxnu anaka haddaanu nahay ahlu sunna waljamaaca minhum kooxooyinkaasi xaggooda mura'aauna ka nahay beri beri aan ka nahay ujeeda waa ku soo celinaya hadda mar walba hadda beri aan ka nahay ahlubida in beri beri laga noqo waay soo ma wahum ayaga kuwaasi kooxooyinkaasi cindanaa agteeni hee dullaalon waa kuwa baadi ah waa baadi wa ardiyaao waa kuwa hooseeyo liito waay way liitaan qof kasto hee khilaafo kitaabka alleh waa liitaa ixtiraam ma laha fakullu man khaalafa alkitaaba wasunnata fabul calayhi kullu man khaalafa alkitaaba wasunnata hee fabul calayhi bul calayhi ma laga wadaa ku kaadi maxaa laga wadaa ku kaadi ixtiraam ma laha ka soo qaad mala laa yusaawi bacra uma dhigmo tus geel ama tus lo ama tus ari tus mataqaana maxaa waay degada waay ayib ixtiraam ma laha ahlulbidca waaya wabillaahi allah ayaan alcis ayaa alcismatu waay وبالله والعصمة إلى لنت إيا والتوفيق وافجنتا بالله الله قبض ديسي كليا إيه هاتي الحمد لله على نعمته تطيم الصالحة أما تطيم الصالحات إلهي محدث إيا وحي قطام نغنيسا وحبو وناكسن مصنفك رحمة الله عليه أبو جعفر الطحاوي ilaahay waxaan u weydiinaynaa in kitaabkii asiga alifay ku saabsanaa muctaqadkii ahlusunna mucdamkiis inuu ku hawaabiyo aakhiro miisaankiisii xasanaadka ugu daro annagana naga dhigo dadku ku anfacay adduunyo iyo aakharaba ilaahay ku badbaadiyey ictiqaadkiisii ayaan weydiisanaynaa wixii aan asiibnay ilaahay in ajar naga siiyo wixii aan ku gafnayna ilaahay inuu naga dhaafo maxaa yeelay hee alkhaطaa waa min dabiicati اlbashar aba allaahu hee alcismata ilaa bikitaabihi marka kitaabkii waa noo dhammaaday waxaan isku boorinaynaa muraajacadiisii kitaabka si fiican loo muraajaceeyo sharxiisii wax allaal wixii aan soo dhaafnay in la muraajaceeyo laga faa'iidaysto aan in dardaaram isku dardaarmaynaa ilaahay taqawodiisii iyo cabsidiisii iyo dadaal aan ku dadaalno kul dhammaanteenii fii dalabati alcilm ama fii dalab alcilmi aan ku dadaalno wixii intan ka dambe caqiido meeshana ku xidhaynaa idinka marka waxaa laydinka rabaa waa soo tukubnay tallaabaqaad fiicanna gaarteen oroda idin dhimin orodkaas waxaad ka raadinaysaan kutubta caqiidid intan keliya maha waxaan mar hore soo marnay masaaniid iyo hayru masaaniid inay u qaybsanto soo maha wix intan ka badan waxaa la rabaa in baxth iyo baaritaan aad samaysaan mudaalacaad badisaan fanniga oo caqiidada aad ugu dadaashaan ayaa la rabaa laa siyama kutubta hee ibnulqayim iyo sheekhiisii ibnu taymiya raxmat ullaahi calayhima iyo kutubta hee sheekh moxamed ibn cabdilwahaab raxmat ullaahi calayhi iyo keyrkooda oo min kutubi salaf hore ah hee assunna hee oo axmed ibnu xambal iyo wiilkiisa iyo khallaal ajuri la'lakaa'i keyrkooda culimo farac badan ayaa caqiidada kutubka aliftay intaasii daalacashadeedana ku dadaala wabilahi towfiiq baraka allah fiikum